munaasabad la gadaha furaaye reedan feeryowka heerka ururada samafalka ee dowliga ahaan ee somalilan iyo lakaqobadi magaalada hargeysa munaasabada weybaha ku qayb galay mas-uuliyiin shala duwan oo ku tirsan maamulka somalilan weyna qayb ku ahay wasiirka wasaarada qorsheynta somalilan madaxda n g o-yada iyo ururada ku dhisan somalilan axmed maxamed diiriye wasiirka wasaarada qorsheynta somalilan iyo ka dheeraday muhiimada kulanka iyo reedan feeryowka heerka ururada samafalka ee dowliga ahayna ee ku jira somalilan waxaan ku faraxsanahay maanta inaynu fursad u helo xeerka berigii la soo saarayey wasaaradda la taliya anu ahaa weliba waxaan joogay anigoo la taliya ah haddana waaxdan cusub baa la sameeyey isuduwidda la yidhaahdo ee agaasimahan iminka inoo inoo daadihinaya uu joogo ayaan si kumeel gaadha aan ka sii ahaa ilaa inta la keenayo qof shaqaale dowladeed ah oo hawshaa hanan kara marka waxaan ku faraxsanahay xeerkii inaan haddana qayb ka noqdo dibweegistiisii oo markaa technical perspectivekaygii ayaan kaga qayb qaatay iminkana dee inagoo weli technicalkii waan ahaye haddana anigoo dee wasiirkii aan aan qayb ka qaato waxaan doonayaa markaa waa la sheegay runtii nuxurkii hadalka ujeedooyinka markaynu aasaasin markaynu dib u eegayno waxaynu doonaynaa in aynu wixii ka maqnaana ku darno meelo aan sidii ahayn hadday jiraanna aynu wax ka bedelo curin cusubna inaynu ku darno haddii caqabada jireen dee caqabadaha aynu ka saarno marka dee qoladan maarata garyaqaanada inala eegaysa ayaa hawsha inteeda badan inoo fulin doonta laakiin inaguna fikirkeenaynu ku darana marka waxaynu doonaynaa inaynu u eegno horta mabaadi'da guud waayo maxaynu xeerkan maxaynu u samaynaba ujeedooyinka xeerku maxay ahaayeen aynu waafajinno inaynu xoojinno wada shaqaynta dhexdeenna in in aynu waafajinno shaqadeenna qorshaha dalka iyo xeerarka dalka iyo heshiisyada caalamigaa labadaba